hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada ama aan haatanna aynu wada dhegaysanno barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer uu kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniya sannadeedka labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyagoo sheegay in waxisdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka midka yihiin labaatan milyan oo dollarka maraykanka oo dowladda sacuudiga ugu yaboohday soomaaliya waxaan guud ahaanba barnaamijka ku qaadaadhigaynaa guddigaasi warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb qaadan doona xogayaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ee soomaaliya xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur horena u soo noqday wasiir dowlihii maaliyadda ee dowladdii xasan sheekh maxamuud waxaa barnaamijka sidoo kale marti iigu ah oo arrimahan ila qaadaadhigi doona brofesor xasan kaynaan oo hore jaamacaddii ummadda soomaaliyeed macallin uga ahaa lana soo shaqeeyey qaramada midoobey haddase deggan gobolka michigan ee waddanka maraykanka iyo xasan aadan hoose oo ah dhaqaaliyahan deggan gobolka alberta ee waddanka kanada islamar ahaantaasina la soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta waddanka kanada waxaan dhegaystayaal isku daynay in aan barnaamijka ku martiqaadno wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya ama dad ehel u ah arrintaani oo dowladda soomaaliya dhinaceeda ka tirsan oo ka hadlaya islamar ahaantaasina difaacaya eedeymaha loo soo jeediyey oo inoo suuragal weysay si barnaamijka ay uga qayb qaataan hayeeshee waxaa jira waraysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka jawaabaya su-aalaha iyo eedeymaha loo soo jeediyey waan idiin soo gudbin doonaa waraysigiisaasi balse aan ku horumarno cabdulaahi maxamed nuur aan weydiiyo inuu sharaxaad inaga siiyo warbixinta ay soo saareen ka guddi ahaan walaal waa mahadsantaha jamaal waa ku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa professor xasan samatar oo isaguna aan filaya inuu khadka ku jiro walaal warbixintu waxay la xiriirtay arrimaha la socodka maaliyadda sida aada la socotaba guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabku wuxuu wakiil uga yahay guud ahaan golaha shacabka soomaaliyeed oo wakiilka dabcan isaguna golaha guud ahaan shacabka soomaaliyeed arrimaha la xiriira maaliyadda gaar ahaan wuxuu si dhow ula socdaa sida loo meelmariyo miisaaniyadda sida ma garanaysa loo soo ururiyo dakhliga horaantii sanadkan ayuu guddigu wuxuu in muddo ahba la socday miisaaniyaddii twenty eighteen oo dee marka la fiiriyo goluhu ansixiyey hore aakhirkii sanadkii twenty seventeen ama sanadkii labada kun toddobiyo tobanka miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash waxaa kaloo jira shuruuc ku qoran ama qaraaraad ku qoran oo golaho ansixiyey marka inahaas ayuu guddigu si dhow ula socday ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan warbixintan waxaa kaloo ay ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd ee sanadkan labada kun sideed iyo tobanka wasaaradda maaliyaddu ee herkoonta golaha waxaa ka dhac waxaa ka dhashay buuq iyo uun ma garanaysaa xubnaha qaarkood ay aada usoo jeediyeen inay wax badan oo isdabamarin iyo tuhuna jiraan sidaas daraaddeed ayaa golahu wuxuu codsaday guddiga maaliyadda ka codsaday inuu warbixinta ka tiran oo arrimaha la xiriirto horkeeno sida ugu dhaqsiyaha badan sida ku caad qaraarkii golaha qodobkiisu ahaa qodob qodobka tobanaad golahu ku meelmariyey miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd taariikhdu marka ay ahayd afar iyo tobankii bishii labaiyo tobanaad labada kun sideed iyo tobanka marka warbixintu waxay ka jawaabaysa guud ahaan dee mandateska guddiga hadday noqon lahaaday waajibaadka uu farayo dastuurka dalka hadday noqon laheeday waajibaadka uu farayo xeeroosaadka magaranaysa golaha shacabku hadday noqon laheeday qaraarka sida gaarka ah uu golahu ugu dalbaday iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka gaar ahaan xeer number labo ee kun sagaal boqol lix iyo koodii soo soo baxay waayahay cabdullaahi aad baad umahadsan tahay sida aad sharaxaad uga bixisay wasiirka mar aynu wareysanay wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay guddiga xitaa su-aalo nagama weydiinin warbixinta ay soo saareen su-aalo badan oo ay qabeenna waan uga jawaabi lahayn bal arrintaa ka waran degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su-aalaha weydiinin wasaaradda
walaal horta jamaal waad mahadsan tahay wasiirku guddigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qosaynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku xusan warbixinta mediaha uma marin golaha ayuu horgeeyey wasiirka waxaa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka dafaro ama uu ka qirto uu ka bixiyo waxa ku munaasabka ah laakiin dee marna sax ma aha inuu guddiga dhaho waxa uu soo saaray degdeg iyo waxbaa ka muuqday uu ka dhaliilo mediaha inagu kama aanan dhaliilin wasiirka mediaha waxaan sidii ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsan afaaca golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha faahfaahinna ka bixiyo goluhuna xaq ayay u leeyihiin cid wax laga qarinaya ma ahan guddigeena waa guddigii riboortka soo diyaariyey goluhuna waa golihii ka dalbaday cidda la doonaya inay ka jawaabtana waxay ahaaday wasiirka wasaaradda maaliyadda marka ma aha yacni ama ama degdega ku jira inuu meediyaha ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difro oo dhaho guddigu waxa jiraahi ama cadaymo ma lahan haddii ay cadaymo leeyihiin iyo haddayna lahaynba waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado dabcan ka guddi ahaanne inagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay mediyaha cadaymaha aan hayno mediyaha la wadaagi ma doone kolka uu golaa yimaadaan la wadaagayna wasiirka waayahay cabdullahi aad baad umahadsan tahay waan kuusoo laban doonaa waxaan markan fursad siinayaa profeser xasan kenan kusoo dhawow barnaamijka faaqidaada toddobaadka profesor marka hore marka xigta bal dhawaanna maqaal baad ka qortay arrimaha maaliyadda soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda haddaad isdul taagto nidaamka maaliyadda soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii waxa kuu muuqda adiga wala waa mahadsan tahay odayga xildhibaankan wuu mahadsan yahay horta waxaa fiican in arrimahan dhinaca wanaagsan laga eego dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka marka markii hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ah ay u xil saarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka oo ku fikiraya waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay shakiyo fara badan way jireen dooda la isla dhex marayo mar walba way jiraan laakiin markii hay-ad dastuura ay rib soo saarto warbixin dhamaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xogo fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xogo laga helay ay ku jiraan hanti dhowrka guud xogo laga helay ay ku jiraan xisaabyaha guud xogo laga helay ay ku jiraan runtii waa waxyaabaha yani muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay marka taa guud taasaan kaga baxayaa guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno arrimahan waxaa kamid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah xaaladda dalka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan xaaladda haddaan la fahmin runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalka uun inta god loogu tago la yidhaaho dhaqaalahu waa intaa dhaqaalahu waa intaa marka arrimaha asaasiga ee muhimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib usoo kabanaysa soomaalida waxay soo bilaabatay dowladdii xasan sheekh waa dawladdii dawladdan ka horreysay intii ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hoya kasii hooseeyaa la joogay marba marka ka dambeyso waxbaa soo kordhaya laakiin xaqiiqda dhabta ah waa xaqiiq weeye ma aha wax uu qofka mala awaalaya ma aha waxaa weeye dowladda federaalka soomaaliya ee maanta jirta dalka soomaaliya la dhihi jiray gacanta kuma wada hayso yacni dalka haddii aadan gacanta ku haynin dalku waxaa weeye waa waa xuduudihiisa waa dekadihiisa waa hawadiisa ma aha oo keliya in gacanta lagu hayo yacni inaad xugo sugan ka hayso wey taa waa mid guud oo lagama maarmaan u ah in la fahmo dhaqaalaha dalka iyo dhaqaalaha ay baarlamaanku ka hadlayaan iyo dhaqaalaha wasiirka uu ka hadlayaba midda kale oo muhimka oo iyadana asaasiga ah waxaa weeye dawladdu waxay fadhidaa xamar xamar waa ma caasimadii dalka weeye qeyb weynna ka ah dhaqaalaha iyo iyo iyo siyaasadda dalka marka dhaqaalaha badanaa laga hadlayo ee wasiirka uu ka hadlay iyo xogaha sugan runtii waa xogo ku kooban xamar wey wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay runtii haddaanay dawladdu afka ku dhuban ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimahaas oo idin runtii way adag tahay dhaqaalihii in la fahmo waa tahay tan kale tan kale oo aan ku daray waxaa weeye dowlad goboleedyadii oo yacni ar- iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dawladdii way kala go-an yihiin marka qeyb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii ka mid ah ayaa dibadda ka ah controolka dawladda dhexe iyo iyo iyo iyo raadraaca iyo iyo iyo controolka wasaaradda maaliyadda marka arrimahaasoo idin in la fahmo weya marka u horeysa laakiin dooda waxaynu ku koobaynaa riboorka uu soo saaray ee guddiga xogo la taaban karo oo yacni aan aan aan aan gabas yacni wax la dul maray iyo malaawaan ahayn ayay sheegayaan waa laga maarmaan in laga doodo oo la fiiriyo laakiin waxaa fiican guud ahaan in wax wanaagsanna loo arko waa tahay waa yahay Eh, brofesor xasan keenan aad baad umahadsanta waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa oo hadda nagu soo biiray xasan aadan hoosow xasan bal haddaad guddiga warbixinta ay soo saareen aad akhrisay ama een, aad eh, ka warqabtid maxaa kaga baxay maxaase aad ku biirinaysaa meesha
waa mahadsantiin dhammaantiin Eh, warbixinta waan arkay Eh, run ahaantii waa waa wax muhiim ah in baarlamaanka uu fadhiisto guddi ka mid a baarlamaanka ay ka hadlaan arrimaha maaliyadda soomaaliya ba- badanaa eh, dadka maaliyadda iyo waxyaabaha arkaanta u ah dowladnimada inta badan kama hadlaan Eh, waxyaaba siyaasada iyo iyo dad xil loo dhiibay iyo dad laga qaaday waxaas bay gaali jireen horta waa wax lagu farxo in guddi ka mid a baarlamaanka intuu fadhiisto uu nambaro ka hadlo uu dowladda uu yidhaahdo waxaad sheegteen sax maaha Eh, eh, laakiin guud ahaan warbixinta dhaliilo bay leedahay guddiga baarlamaanka waa baarlamaanka waa hay-ad oo oo sharci dejin iyo kormeer iyo iyo joogtayn laakiin mm, eh, adduunweynaha marka la fiiriyo guddiga baarlamaanka is- xisaabaadka ay soo daayaan badanaa ma aha eh, xisaabaad ku qotoma nambaro caadi ah baarlamaanka waxaa ku jira siyaasiyiin guddiga waxaa ku jira siyaasiyiin sida do- dadka eh, kamid a dowladda eh, yacni baarlamaanka xubno kamid ah siday sheegeen iyo siduu wasiirka sheegayba eh, wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin nambaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma looma fiirin siday yidhaahdeen marka baarlamaanka waa guddigaas baarlamaanka inkastoo uu qaabilsan yahay eh, la xisaabtanka xukuumadda haddana baarlamaanka guddi ka mid ah ma aha guddiga xisaabaadka saxda ah iyo hay-adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda ay ka keeni karta Eh, waxaa soomaaliya sidii eh, maamulkii xasan sheekh uu sameeyey waxaa jira hamti dhowr waxaa jiro xis- hamti dhowr guud waxaa jira xisaabiye guud Eh, waxaa jira hay-ado dembi baaris laakiin eh, baarlamaanka inay hadlaan waxaa ku qasbayaan u malaynayaa hay-adihii maaliyadda sida eh, lo- looga baahnaa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka Hmm.
eh, wuxuu toos u hoos yimaadaa eh, xukuumadda ayagaa magacaaba marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo marka mar haddii uusan madax banaanayn hay-addii eh, wax xisaabin lahayd sida hanti dhowrka guddi xisaabiyaha eh, guddiga baarlamaanka waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi ka mid a baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah ee lama dhihi karo waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambays ah oo dowladda lagula xisaabtami karo waa tahay laakiin do- laakiin maamulka oo maaliyadda ee soomaaliya kolley waan ka hadli doonaa Eh, laakiin waxaan u malaynayaa in guddiga ay tallaabo wanaagsan qaadeen laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadkii ugu dambeeyay dambeeyay.
oo dowladda eh, waa yahay lagu eedeyn lahaa lama dhihi karo aad baad mahadsan tahay hosow Eh, wasiiru dowlihii hore ee haddana ahaa xogeyaha guddiga een, maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ah ee xildhibaan ka tirsan golaha shacabka cabdullahi maxamed nuur dadkii soo saaray uu ku jira een, warbixintaasi cabdullahi waxyaabaha sida gaarka ahi ee aada ugu eedeynaysaan wasaaradda maaliyadda ee isdabamarinta aad sheegaysaan lambara ayaad soo bandhigteen sida uu sheegayo een, xasan hosow ma wanaagsan in lambara lasoo bandhigo buu leeyahay oo hay-ado kale ayay ahayd shaqadaasi bal arrintaa ka waran Eh, marka laga hadlayo la-aanta fulinta iyo la-aanta sharci dejinta waxa ka dhexeeyaba waxay tahay kor- iskorjoogtayn golaha shacabka awoodooda labaad ayaa ah inay korjoogteeyaan la-anta fulidda marka laga yimaado inay tahay hay-adda sharci dejinta si gaara marka loo yimaado guddiga maaliyadda golaha shacabka iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda sida uu qorayo xeroosaadka golaha shacabka mandatekiisa ayay tahay inuu korjoogteeyo lana xisaabtamo hay-adaha maaliyadeed ee dalka marka walaalkay waxa aan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuun aada ula soconaan dareemayahay horta waa sidaas oo guddigu mandatekiisa ay kamid tahay hadday noqon laheeday guud ahaan mandateka golaha shacabka sida ku qoran dastuurka kumeel gaarka ee dalka soomaaliya dadka laga yaaba inay idinku eedeeyaan cabdullaahi dadka laga yaaba inay idinku eedeeyaan in guddiga ay ku jiri karaan xubno xildhibaano mucaarad ku ah dowladda arrintanna ay tahay arrin siyaasadeed maxaad uga jawaabaysaa maya walaal waa mahadsan tahay horta dee guddiga sideed iyo toban qofood uu ka kooban yahay howlaha guddigana weligeed lama siyaasadayn laakiin soomaalidu waxay dhahdaa nin daad qaaday xumbo cogsay qofna ma garanaysaa dee un marmarsiimo uma helayo ama kama kama dhigayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubno mucaaradaha ku jira ma oranayo anigu hadda xubnaha guddigu sidaas sidaasay yihiin xubno sideed iyo toban qofood ka kooban oo guddigu ayaa kamid ah guddiga waana go-aan ay u midaysan yihiin oo u dhan yihiin aragtida guddiga ah laakiin de marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan hadda dalka soomaaliya waxaan ognahay inaan xisaab wax lagu qaybsanay guddiyada noocan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeya ama lagu talagalaaba in la siiyo xisbiyada mucaaradka si check and balansiga loo hagaajiyo laakiin hadda hadalkaygaasi kama dhigno inay yihiin ma garanaysa ay kamid yihiin xubno mucaarada ama ay kamid yihiin maxaa la dhahaa ama ay u badan yihiin toona waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo sida aan la soconno dowladdan alku-dhegeeda wuxuu yahay inay la dagaalamayso musuq maasuqa kobcinaysa dhaqaalaha wax hadda anagun annaguna waxaanu haysanaaba inay kamid tahay aragtiyihii noocaas oo kale ahaa ee la dagaalanka musuq maasuqa iyo toosinta arrimaha dhaqaalaha inay tahay tan kale guddiga haddii ay yihiin waxa uu sameeyey wax aan aan lahayn maxaa la dhahaa mala awaala ama ma garanaysa kutiri kuteeno oo aan ku salaysnayn factis iyo figures kama codsan lahayn wasiirku inuu yimaado golaha shacabka waa yahay hadda meeshaasoo adoo raalia wasiirka wasiir maraan wareysanay wasiirka wasiir bayle wuxuu yidhi warbixinta ay soo saareen bixinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah siduu leeyahay waxaan jeclahay inaan codkiisa wada dhegeysanno isagoo ka jawaabaya eedda iyadaa ah ee loo soo jeediyey haddii ay suuragal tahayna aan adika laftigiina aada nala dhegeysataan de waxa meesha ku jira oo dhani ma ma anigu ma arkaya wax reali run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg eeg xisaabtu xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay xisaabi waa xisaab wey xisaabtu muran makasho ama waa laba ama waa ama waa hal laba laysku weeye laba loogeya waa afar weeye marka xisaabtu waa laysusoo horfadhiisanaya laba labaa loo geyay ninkii shan ka doonayo waad khaldantahan baa la odhan kii saddex ka doonayana waad khaldantahan baa la odhan lahaa marka xisaab baa laysku hayaa xisaabtuna wax muran kalaba maaha lacagtaasi ma ma taalahaaya maya weyaan halkee ka dhacday halkan iyo halkan iyo halkan weyaan waxaan markan fursad siinayaa isaguna in uu wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo profesor xasan kaynaan sidaad maqlaysa xasan wasiiru dowlahaadna waad maqashay wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay xasan howsona waad waad maqashay marka xaaladda marka ay meesha taagan tahay maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee guddiga maadaama sida ay ku doodeyso dowladduna ay la dagaalamayso musuq maasuqa guddigun uu leeyahay si musuqa loola dagaalamo looga dhaabaya arrintan waa in la sheegaa lacagtan meeshii ay ku baxday runtii aniga aniga waxay la habboon in aan arrinta si aanay ahayn aan laga dhigin wasiirku xildhibaanna wuu yahay wasiirna wuu yahay guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay-ad dastuuri ah weeye hadday mucaarad yihiin iyo haddaanay ahayn waa wax irrelevant ah runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca guddiga baarlamaanka warbixintaa way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo laakiin waxba lagama soo qaadi karo in la yidhaaha iyo number la lama keeni karo ma aha waja marka budgetka la baasgaraynayo ama dowladdaba la ansixinayo baarlamaanka la hor keenay baarlamaanka markii la hor keenayay yacni calamo ma ahayn wixii baarlamaanka la hor keeno lalahaa ansixiya nambaray ahaayeen baarlamaanka hadduu dib usoo noqday uu yihi war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidanay wax uga maqan yihiin runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaana la dhihin mucaarad baa tihiin iyo nambaradiina way khaldan tihiin in la hor keenoo la yidhaaho waatanta saxa ahayd meeshaasay ku jirtaa lacagaha laga hadlayo wax la gefi karaba ma aha Waya.
marka laleeyahay labaatan milyan ayaa maqan Mm.
runtii i- it's- it's huge money waa lacag aad iyo aada u weyn marka Waya.
laleeyahay bangiga ayaa intaa lagala soo baxay way jirtaa marka anigu waxaan jeclaan lahaa in dhinaca wanaagsan laga eego wasiirkan wuxuu kamid yahay wasaaradaha wasaaraddiisu ay kamid tahay iyo isaguba wasaaradaha aada u muuqday dadaal fara badanna sameeyey laakiin baarlamaankana waajibaad buu leeyahay in la isdabagalo tan kalena waxaa weeye maadaama dalku uu xaalad guud oo cakiran isaga jiro way dhici kartaa in waxyaabo ay ka ay khaldamaan iyadoo nina aan ku xumaynayn aan lagu xumaynayn waxaa weeye in intii la isaga yimaado la yidhaaha war annagana warbixintaanadii aan hadaana hay-adda dastuuriga waa kan maaliyaddiina waa kan maxaa ka qaldan nambarada aan isu keenno tan kale oo ugu muhiimsan oo ku daray waxaa weeye
Mhm.
yacni in aan completelyba meesha laga saaro in laga dhigo laba kooxoo iska soo horjeeda waxaa weeye dowladnimada nidaamkeeda in la raaco wey wax walbo nidaamka markii la raaco unbay unbay toosayaan anigu ma arko in dhinacna si khalada lagu eeday haddii nambarska wasiirka uu hayo wax saxa waxaa weeye inuu horkeeno oo keliya maarag waa tahay eh, aad baad mahadsan tahay keenaan waxaan jeclahay wasiirka uu ka jawaabay lacagta labaatanka milyan ee guddigu ay sheegeen inay maqan tahay wuxuuna tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin laakiin aysan jirinba cid weydiisay isagoo arrimahaas ka hadlaya ayaan jeclahay in codkiisa waxyar aan dhegaysano dabadeedna su-aalaha meesha aan kasii wadno eeg eh, lacagta kontonka sa- kontonka milyan iyo ba- baankii kusoo dhacday horta waa beenba wey Ba- baanka weligeedna kuma soo dhicin konton milyan kuma soo dhicin lacagta eeg lacagtaasi kontonka milyana ee sacuudiguna siiyey iyo soddon milyan oo laba milyan iyo bar bishiiba ah oo turkiguna siiyey eeg wa- wa- eh, lacagtaasi waxaan kuu sheegaya sintani waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo lasoo diray halkii laga soo diray correspondi bankay soo martay no longa kiis laguma qaado lacagaha si aad ogtahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay cidda isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taallo wax walba waa diyaar wey haddii lay weydiin lahaa ninkaas ma waxaan u malaynayaana maalmihii ay- ay- ay- ay- committeegu ama ama guddigu la kulantay muxuu aha eh, tiimka aniga ila shaqeeya inay inay u sharaxeen uun isfaham la-aan un baa dhacday baan u malanaya isfaham la-aan baa laga yaabaa inay meesha ka jirtay oo ay dhacday cabdullahi maxamed nuur makuu muuqataa in een, idinku laftigiin warbixintaa soo saarteen aadan wax su-aalaha ka weydin wasaaraddu aad warbixintiina uun iska soo saarteen Eh, horta walaala waa mahadsan tahay Eh, marka hore si guud waxaan rabaa inay anigu hadda ma raba inaan aada uga jawaabo maadaama uu wasiirku khadka ku jirin walow hadduu khadka ku jira xataa ay ayan habboonayn inaan meeliha ku xisaabtano Mhm.
ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha gole waxaan leenahay munaasab ay ku tahay inaan ku xisaabtano su-aalaha iyo jawaabaha oo idilna aan ku wadaagno de walaal eh, anoo mar walba kaa cudur daaranaya inaan inaan inaan inaynan inaan anagu arkin yani inay munaasab tahay inaan meeliha isaga jawaabno maadaama aan leenahay gole aan waxaa ku wada hadalno goluhuna ma ahan qol mugdi ahe waa meel madara fagaaro ah shacabka soomaaliyeedna ay u leeyihiin access waxa la wixii ka socda inay la socdaan including media Ah, waan weydiinay riboortkeena sida ku qoran lacagaha waxay yimaadeen laba kun iyo toddobiyo tobanka ayay soo gaareen ee dowladda soomaaliya Mm.
Eh, in kamid ahaa la isticmaalo su-aalaan weydiino waxaan dhahnay intii kale halkay ku dambeysay waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyaddu in lagu soo dari doono miisaaniyadda twenty eighteen miisaaniyaddii twenty eighteen dabcan waxay ahayd in ama un laba arrimood mid ku timaado policy forwardka sanadkii hore kasoo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday maxaa la dhahaa dowladda sacuudi carabiya sideedii biloode ee lasoo dhaafanay midna kama ayaanu muuqan waxa aan sheegnana intaasay ahayd Waya.
waxaan dalbanayna in in ay halka ay ku dambeysana loo sheego waayahay aad baad mahadsan tahay Dee uma arko uma arko haddii dee inay inuu warkaasi hadda war eh, mugdi ku jiro ou yahay wasiirku hadduu hayane waa golihii u- u- u suurtageliyey ama ansixiyey inuu wasiir ahaado marka dee golaha inuu inti yimaado u sheego u dhaho sidaan sidaan wax u jiraan Mhm.
waa wax wax weyn ma aha yani haddii uu lacagii meel ku Aad iyo ogyahayo aad- waa war fiican ay lacagihii dalka u yaalaan aad baad mahadsan tahay ku- walow wasiirkuna ugu anagu- sheeg walow anagu walow anagu xogta aan hayna sidaas ka duwanta xasan hoose waan ku laabanaya marka la fiiriyo soomaaliya oo kale wadan dhibaato iyo dagaallo kasoo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasayo la sameynayo wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen juhdi badan geliyeen sababtayna in hay-adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay a- a- ammaanaan oo ay aaminaan soomaaliya sida i m f oo kale lacago si toosa loogu yabaho soomaaliya oon markii hore dhici jirin buu yiri arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda howshii wasiirka looga baahnaa ma ku muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya eh, intii ay laga bilaabay xilligii xilligan hadda ugu dambeeyo maamulkan intuu jiray run ahaantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid a tiirarka ay ku duulaan laakiin markaad ka fiiriso sida dhabtaa markaad u eegto run ahaantii wax qaabkay hadda ushaqayso wasaaradda maaliyadda waxaad dareemaysaa in ay ho xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay i m f soo xirtay oo kamid ah in dakliga la kordhiyo oo mararka qaarkood ku kallifaysa in ay buunbuuniyaan waxaa kamid a in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakli kordhinta ay qeyb ka yihiin laakiin aan si saxa loo qaadin oo canshuuraadka iibsiga oo kale ayadoona canshuuraadkii dakliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey waxyaabo fara badan baa jiro i m f darteeda ay dawladdan usamaysa ay sheegto laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas markaas aada arkayso oo keliya inaad ka jawaabto sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda aniga ma arkin lifaaqa waxaan arkay toban iyo afar page oo ay soo saareen oo inta badan statement ah ma aha xisaabaad marka warbixinadaas inta badan meelaay soo xiganayaan way jiraan hanti dhowrka meelaay soo xiganayaan qodobo way jiraan laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey inta la isu barbar dhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo meesha kama muuqdaan haddii lifaaq kale uu jira ma arkin laakiin intay soo saareen waa intaas marka wasaaradda maaliyadda inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo laakiin sida hadda muuqata waxyaaba ay sheegaan baa jiro dakli in la kordhiyey iyo in in musuqa wax laga qabtay sax ma wada aha laakiin markaad usoo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro aad baad mahadsan tahay waan soo gebagabeynaynaa waxaan kusoo gebagabeynayaa marka hore aan su-aasha ku hormarayaa profesor keenaan waxyaabaha lais odhan karayo wasaaradda maaliyadda way ku guulaysatay inta ay jirtay gaar ahaan dhinaca maareynta iyo habeynta maaliyadeed ee adiga ku muuqdaa muxuu yahay taa meel walbay ku cad yihiin runtiina wasiirka wasaaradda wasaaradda ugu ugu ugu firfircoon weye wasaaradaha dalka ka jira marmar waxaad islahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dawladdu sheegto iyo hay-adahan caalamiga waxay sheegaan taana waxaa kamid a barnaamijkan la yidhaaho s m t three oo qeybtiisii saddexaaday ugu dambeysay weli aanay dhammaanin oo isna hadhow laga yaaba inuu yacni uhorseedo soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay kororsiimo ba boqol kiiba saddex dhibic hal ah yacni waxaan la yidhaha sicir bararka inuu isdhimay in lacago cusub la samayn doono dalka in dawlada iyo muhim ah sida european unionka ay aamineen dawladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan laakiin runtii arrinta asaasiga ee muhimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu weji bay leeyihin hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tidaaho war anigu waxa aan sameeyey i m f ta hala weydiiyo waxaa ka habboon waxa la sameeyey inay dadka soomaaliyeed ha arkaan iyo hay-adaha dawliga iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan anigu warbixintan aad baan u akriyey runtii runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin muhim ma aha in la yidhaha waa wada sax shuruucdii bay sheegayaan shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan waxay sheegayaan dakhligii waxay sheegayaan kharajkii waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya yacni runtii waa waa wax lagu farxo weeye anugu uma malaynayo dagaal dagaal ku wajahan dawladda iyo wasiirka inay tahay wasiirkana howl buu qabtay nimankana howl bay qabtaan laakiin labadaba arrinka ka muhiimsan waxaa weeye wasiirka iyo hay-adaha aamasta iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxaa weeye nambaradu waa la karin karaa waa la alifi karaa runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay aan kusoo qoray waya aad baad mahadsan tahay profesor keenaan waxaan siinaya cabdulaahi maxamed nuur cabdulaahi waxaa la isweydiin karaa marka qaarkood guddigiina warbixinta soo saaray waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan ma keliya waxaad warbixin soo saartaan markaad aragtaan in miisaaniyadii dowladda ay wax isdabamarin ka jirto mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan maxaase hadda keenay inaad warbixintan aad soo saartaan oo sanadihii hore qayladhaan noocan oo kale a ciidan u keenin walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama ma garanaysaa figures la fahmi karo xisaabtani inteeda badan waa run statementyaheed laakiin xisaabtii rasmiga ahayd closion of accountiska ee laba kun toddobiyo tobanka ama xisaab xirkii laba kun toddobiyo tobanka ayaa guddigu wuxuu soo saari doonaa goordhow wuxuuna hordhigi doonaa golaha shacabka inta lagu guda jiro sanadkan haddii allah awoodali ka raali noqdo waxayna noqon doontaa mid dabliga oo cid walba heli karta su-aasha aad weydiisay warbixinada inta badan waxaa lasoo saaraa sanadkiiba laba mar waa haddii uu golahu dalbado ama guddigu u gartana wuu soo saari karaa laakiin waxaa jirta warbixin ay tahay ma warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu lasoo saaro waa warbixinta la xiriirta ama waajib ama qasab ay tahay in lasoo saaro waa warbixinta la xiriirta xisaabxirada oo sanadla ah warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaanaysa siyaasiyiinta xaggooda walaalkay xasan hosow dabcan warbixinada sidaan oo kale ah guddigu inta warbixin iska soo saara mausa tihin waxaasaa jira laakiin guddigu wuxuu dalbaday in golha la isugu yimaado la isku weydiiyo su-aalo iyo jawaaba la isweydaarsado waana dee meel laga qanci kara ama shacabka soomaaliyeed uu garan kara yani waxa waxa waxa runta ayaa waxa beenta uu kala garan karo arriman kale la xiriira madax banaanida hay-adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xasiiska hantidhowrka iyo xisaabiyaha guud kulankii ugu dambeeyey golaha waxaa waxaa guddiga maaliyadda iyo xisaabtanka helaha dowladdu horgeeyey sharcigii hantidhowraha qaranka oo runtii dee haddii uu sharcigu meel maro hantidhowraha qaranku wuxuu noqonayaa hantidhowra madax banaan oo aan hoostigin hay-adda fulinta oo uu baarista ku leeyahay waxaana rajeynaa in labada gole golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee shacabkale sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan eedaha madaxa banaan loo helo aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdullaahi maxamed nuur xasan hoosow ayaan kusoo gabagabeynaynaa xasan marka waddan sida soomaaliya oo kale dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamka maaliyadeednu sidan uu yahay maxaa adig ula muuqata in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo soomaaliya run ahaantii taarikh ahaan markaad ku noqoto dowladnima dowladnimadeeni run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dowladnimada sal u ah ma jirin adduunka wadamo wal wadamada markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan haddii xukuumadda ay budget keento baarlamaanka budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo xukuumadda oo dhan way iscasilaysaa laakiin soomaali markaan nahay maaliyadda muhiim nooma aha waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yabooh caalami ah oo u yimaada mar ruush uga yimaada mar maraykan uga yimaada mar talyaani uga yimaada ma ahayn waddan dakligiisa gudaha ah isku halayn kara oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixintan uu soo saaray iyo in la helo wasiir kamid a wasiirada wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiima ka dhigo oo wax loo baahan yahay in guddiyada baarlamaan guddiya maxay ahayd hanti dhowrka lamadax lamadax baneeyo iyo guddiyada kale oo xisaabaadka qaabilsanna waa muhiim laakiin guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda soomaaliyeed ay maamulkii maaliyadda oo dhan ku jiheynayso i m f ayadoo mar walbay shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii i m f ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono soomaaliya deenta lagu leeyahay waa waa shan shan bilyan shantaas bilyan ma aha wax weyn wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontomaad bilyan laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda i m f iyo world bank iyo waxyaaba lamid ah laakiin gudaha laga shaqaysiiyo dhaqaali wuxuu u baahan yahay in hay-aadkii gudaha laga dhiso laakiin marar badan marar badan adoo soo koobay marar buu ka hadlay bayla laf ahaanteeda haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan waxa kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhammaada kuna guulaystaan taas ayay u arkaan albaabkii laga geli lahaa miyaa la odhan kara way ku khaldan yihiin runtii i m f hadda shuruudaha markay keento wadamo fara badan baa jira adduunka waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida argentina iyo turkey oo i m f shuruudeed intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyey laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan i m f ku khasaarin annaga soomaali haddaan nahay tusaale ahaan marka la yidhahdo waddankan lacag baa la keenaya sida ay xukuumadda sheegto haddii lacag la keeno ayadoosan dhaqaalihii fadhin ayadoo maamul goboleedyadii ay kala joogaan ayadoo oo oo dhibaatooyin xagga logisticada iyo ogolaashaha is-aaminaada uu jiro lacag haddii la keeno dowladdan waxyaaba lacag ka wanaagsan bay fulin weysay marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminaad haddaysan jirin marka si dhaqaalaha dalka soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho i m f iyo arrimo dibad iyo wax noocaasa waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanku hadda warbixinta soo saaray intaas ay socoto waxaa muhiima inay socoto shaqada gudaha laga qabto waxaa muhiima inay socoto madax banaanida hay-adaha xisaab xisaabinta qaabilsan xukuumadda waa inuu ka dalbadaa inay soo gudbiso dhammaan shuruudihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa ayna ansixiyaan marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha aad bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ee soomaaliya horana wasiira dowlihii maaliyadda usoo noqday dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud professor xasan keynaan oo hore bare sare oga ahaa jaamacadda somali national university lana soo shaqeeyey qaramada midoobey oo jooga gobolka michigan ee waddankan maraykanka iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka alberta ee dalka canada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta barnaamijka intaas aynu kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanto dambe nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijka faqadaada toddobaadkana waxaynala socodsiinaya wariyahayaga jamaal axmed cismaan haddaba dhegeystayaal wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo toddobaadkan v o a la hadlay ayaa ka jawaabay eedahaasi guddida maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ay u soo jeediyeen waxaana wasiirku u warramaya waryahayaga jacfar kukaay isjiidka ka sokow ee guddigan soo howshiisu maaha inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan maaliyadda dalka maadaama uu u xil saaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo meesaafay tahay inuu la socdona way tahay waanay la socdaan laakiin reportka halkaa kasoo baxay aniga waxay la tahay inuu inuunusan banaanayn qodobka kaloo muhiimka aan u arkay wuxuu yahay in wasaaraddu ay lacago ka qaado sharikadaha xawaaladaha iyo bangiyada taasoo aan ahayn canshuur waxaa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha qasnad gaar ahoo wasaaraddu ay leedahay wasaaradda qasnadeeda bay ku dhacdaa kuma dhacdo qasnada dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yidhi arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa anigu arrintaasi arrintaasi waxaan u malaynayaa haddaan haddaan fahmi karo arrin ay si si khalada loo fahamsiiyey wey waxa weeye hay-ad baa la dhisay laydhaha hay-adda sirdoonka iyo reportinga oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey oo loo baahan yahay inay hay-adaha ka caawiso arrinta ah customarkaaga ogow waad og tahay wadan wadankiina inaanu lahayn wadan baanan corresponding banks layidhaha inaanu lahayn adduunka ilaahay lacagtii la dirayay inay dhibaato tahay waa la ogyahay qaraarka la gaadhay markaa waxa weeye inaan inaguna dawladda soomaalidu ay budget u allocate garayso qolooyinkan xawaaladaha iyo baanankuna iyaguna waxoogaa lacaga diidaan waa wax caddaana weeyaan oo aan geedna waxaa la isweydiinaya waxay tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi de waa contribution waa wey contribution contribution institutionskaasi ay constitutionka ku dhisayaan si loo taskareeyo baa la yidhi qaanugu way ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready inay diyaar u yihiin inay hay-adda caawiyaan waana wax la diskaskarayn karo lana arki karo meel bay taallaa dad waxaa lagu finance garanayaan caddaan wey bad waxaa la sheegaya ku daran hay-ad habka loo isticmaalo waxaasnoo diyaar sida ku cad warbixinta ee hanti dhowrka guud bay leeyihiin guddigu waxaa soo galay khasnadda maamulka gobolka banaadir lacag ka badan shan iyo toban milyan muddada u dhexaysay janaayo ilaa juun waa sanadkan halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhow laba milyan oo dollar wadarta guud oo ay ka dhigaysa markaas lix iyo toban milyan iyo bar lacag ka badan muddada u dhexaysa janaayo ilaa juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka balse waxa uu maamulka gobolka banaadir ka helay dowladda dhexe lacag dhan siddeed milyan iyo bar wax yar ka badan waana la wada kharash gareeyey isla muddadaasi sare ku xusan dhammaan lacagahaasi inta badan ma lahan caddaymo ku filan isticmaalka lacagta sare ku xusan waxaana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka banaadir maxaa kaaga baxay marka qodobka horta waxaan odhan karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi wa wa way de ka way ka baxsan tahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo waxa soo wada gelaya iyo iyo gobolka banaadir anigu waxaan qabaa waxa gobolka banaadir lacagta kasoo gasha dekeda ugu gooda direct ugu gooda mar alla markay account kusoo dhacda iyo u goodaa marka ma ma hubo figureskaasi inay inay inay jiraan ma hubo anigu aan dib baan ugu noqonaynaa laakiin waan helaynaa wax waliba caddaan wey wixii iyaga u wareegaya markaaba u wareegaa oo waaya talooyinka talooyinka ay soo jeediyeen guddiga waxaa ka mid a inaad adigu hor tagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su-aalahan ma lagu soo wargeliyey adiga inaad halkaasi tagto mase jiraa wakti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamaanka tegayso nairobian tegayaa shaqo kasoo qabanaya mar alla markaan soo noqdo waan diyaar garoobeynaa oo markay iyagu time ay qabtaan waan wa waan waan diyaar baan unoqonaya waan tegayaa beraaban tegi lahaa infact laakin de wa waan maqanaya beriye saan damba marka markaan soo noqdo waan tegi waanan isla lafaguraynaayo dhinac baan wada soconnaa insha allah tacaala waxbaan isla garanayna ugu dambayntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha ee la midka ah ay sare u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu ammaanay wasaaradda sidoo kale waxaa la sheegaya canshuurtii qaadka laga qaadayo hoos u dhac in laga dareemay maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaadaya ay hoos u dhacdo cashuurta qaadku inay hoos u dhacdo Mhm.
ma aha wax wax laba yaabi kara ma aha wax kacay ma jiraan wax zero ahaa baa wan noqday waaya weeyaan.
tan Wax qaadka yar- maxaa hoos u dhigay sahal isku- tan qaadkana adeer waxa weeye fluctuation ba iska jira waxa jira meesha laga soo guroobaa dee anaga lanagu yidhi Ee, waxa istaafdaafa maanaan arag anagu intaa waa koor joogtaynaa meelaha laga soo guro ayaa marna abaari jirtaa marna eh, jir- jiraa ma garanaysaa inaan eh, barwaaqa jirtaa marba qaadku sibuu yahay aan dhibaato ku keeno laakiin de waa yaraaday demandkiiba waxaa yaraaday supplygiibaa yaraaday
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle uu waramayey waryahayaga jaafar kuukay